halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo v o a somaly com oo caalamka oo dhan aad naga dhagaysan kartaan
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti oo ay axad soo gelayso labaatanka bisha abril sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaani anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah qaybta labaad waraysi falanqeyna oo ku saabsan ammaanka iyo dhismaha ciidamada soomaaliya oo aynu la yeelanay wasiirkii hore ee soomaaliya ee dhinaca ammaanka qaabilsanaa wuxuuna ka hadlayaa sidoo kale ciidamada soomaaliya ee ajnabigu uu tababaro imaaraadka waa sax xeraabay ku leeyihiin meeshan tababar ay ku sameeyaan dadka ay tababarka u dhameeyeen oo askarta ah weliba si fiican yani looyaltigooda waxay weli ku dambaysaa inay yani awaamirta ka ciidamada danab marka uu taliyaha nabad sugidda u baahan yahay howlgal inuu sameeyo waa inuu weydiistaa dowladda maraykanka
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan muran ka dhex ogaan hay-adaha duulista hawada dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabeelle civil aviationka ee soomaaliya ninka lagu magacaabo directorka ka cabdiwaxid aa warqad qoray uu ku leeyahay diyaarad kasta uu ku degta garoonka jifeed ujaad wadda waa lagala noqonayaa ruqsadda iyo laysanka runtii aad baan uga cabanaynaa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa joojisay amar waxay ku timid wasiirka gaadiidka iyo ra-iisul wasaaraha waddanka waxaa loo ogol yahay inay wax ka dejiyaan keliya wixii fasax ka haysto federaal governementiga waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee cawiiska washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii dunida
kumanaan saynis yahano ah ayaa maanta ka dhigayo banaanbaxyo magaalooyin waaweyn oo caalamka ah si ay u difaacaan waxay ku sheegeen macluumaadka xaqiiqada ah oo ay u arkaan inay dagaal ku hayaan siyaasiyiinta dibadbaxan oo ay ugu magac dareen dibadbaxa sayniska ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaala dalal ay ka mid yihiin australia brazil canada nigeria iyo sidoo kale magaalooyinka cape town london madrid iyo soul aqoon-yahanada ka qayb galay ayaa waxaa ku jiray kuwo aanan looga baran u ololeynta iyo u dhaqdhaqaaqida arrimaha bulshada balse go-aansaday inay iftiimiyaan ahmiyadda ay leedahay in ay difaacaan inaanan la xaqirin xogaha cilmi ahaanta loo xaqiijiyey ee bannaanka yaalla chelsea batram oo ah ardayd baratay cilmiga fisikiska qaybtiisa nucleerka ayaa sheegtay in tusaalihii ugu dambeeyey uu ahaa hadalkii la taliyaha aqalka cad ee maraykanka kelyan conway ee la xiriiray sawirkii laga qaaday dadka kasoo qayb galay munaasabadii caleemasaarka madaxweyne trump kaasoo muran badan dhaliyey madaxweyne donald trump ayaa muran ka keenay sawir ay warbaahinta ay aada u adeegsatay oo muujinayay tirada kasoo qayb gashay xafladdii lagu caleemo saaray trump ayaa sheegay in dadka ugu badnaa ay tageen xafladda halka warbaahinta maraykanka ay keentay sawiro caddaynaya in hadalkaasi uusan sax ahayn
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in maraykanku uu ku kalsoon yahay in shiinuhu uu samayn doono in kuuriyada waqooyi ay ku riixaan inay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nucleerka pence ayaa sabtidii ka hadlay magaalada sydney ee dalka australia kadib markii ay si wada jir ah shir jaraa'id halkaas ugu wada qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha australia malcolm trumbal labada dowladood ee maraykanka iyo australia ayaa shiinaha ku cadaadinaya in ay qaadato mas-uuliyadda ah in kuuriyada waqooyi laga reebo barnaamijkeeda nucleerka pence ayaa sheegay in barnaamijka gantaalada qaada nucleerka ee pyongyan ay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka sidoo kalena ay halis gaara ku yihiin maraykanka
ugu yaraan boqol iyo afartan ruux ayaa geeriyootay kadib markii ay kooxda taalibaan jimcihii weerartay saldhig militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda afghanistan kaasoo ku yaala waqooyiga dalkaasi weerarkan wuxuu ahaa kii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo sanadkii labada kun iyo kowdii goobjoogayaal ayaa sheegay in ilaa iyo toban maleeshiyo oo watay baabuur miinaysan oo loo soo ekeysiiyey kuwa militariga ay isku qarxiyeen xerada militariga shaahiin oo ku taalla magaalada masaari shariif oo ah caasimadda gobolka balkh ee waqooyiga dalka afghanistan telefishin maxalli ah ayaa kasoo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda oo diiday in magacooda la carabaabo in weerarkaas uu gallaaftay nolosha boqol iyo afartan askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol kale oo ka tirsan ciidanka milatariga sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada qaar ayaa la laayay xilli ay kasoo baxayeen masaajidka halka kuwo kalena ay ku sugnaayeen goob lagu cunteeyo oo ku dhex taala xerada ciidamada kumaandooska oo goobta tegay ayaa soo afjara weerarka kadib dagaal qaraar oo goobta ku dhex maray iyaga iyo maleeshiyada weerarka soo qaaday afhayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa sheegtay in ay weerarkaasi iyagu ka dambeeyeen
tirada dhimashada la xiriirta mudaaharaadyada isdabajooga iyo rabshadaha sii kordhaya ee saddexdii toddobaadii ugu dambeeyey ka socday waddanka venezuela ayaa hadda maraya labaatan qof iyadoo koo iyo toban ka mid ahina ay dhinteen habeennimadii khamiistii ee xilliga dalkaasi venezuela saraakiisha dowladda ayaa sheegay in dhimashadii ugu dambeysay ay ka dhacday xaafadda el valeo ka tirsan magaalada cracas dhimashadan ayaa waxa ay ku timid mar waxa ay timid mar dad boobayay dukaan ay damceen inay qaataan qaboojiye kadibna ay qabsatay fiilo koronto ah sidoo kalena khamiistii ayaa nin lagu toogtay xilli mudaaharaadyo ay socdeen caasimadda waddankaasi duqa magaalada sucre carlos ocaris ayaa bartiisa twitterku waxa uu ku sheegay geerida wiil dhallinyaraa oo lagu dilay magaaladiisa duqa magaalada ayaa ballan qaaday in lasoo qaban doono dadkii ka dambeeyey dilka wiilkaasi dhallinyarada ah islamarkaasina sharciga la horkeeni doono
fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno waxaa muran uu ka dhex ogan yahay maamulada duulista hawada ee dowladda federaalk iyo maamulka hirshabeelle murankan ayaa ka dhashay diyaarado qaad geyn jiray muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ka degay jowhar maamulka hirshabeelle ayaa sheegaya inay ka cabanayaan cuunaqabateyn ay dowladdu ku hayso waryaheena maxamed colaad xasan ayaa arrintan ka wareystay wasiirka duulista hawada ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdulle maxamed batalaale xalay waxaa warqad ka baxday xafiiska civil aviationka ee soomaaliya ninka lagu magacaabo directorka ka cabdiwaxid aa warqad qoray oo ku leeyahay diyaarad kastoo ku degta garoonka jibbar ujaad wada waa lagala noqonayaa ruqsadda iyo laysanka runtii aad baan uga cabanaynaa warqadaas iyo dowladda soomaaliyaba sababtoo ah dalka soomaaliya waa dal federaala dowlad goboleedyaduna xaq isla mid ahay leeyihiin dowladda dhexe iyo dowladda maxaa la yihahdaa oo goboleedkana waxa kala saaraya waa dastuurka dastuurkayna ku qoran tahay awood awoodaha dowlad goboleedyadu ay leeyihiin iyo kuwa ay leeyihiin maxaa la yidhahdaa federaalka sidaas darteed annaga wixii puntland iyo galmudug iyo jubbaland iyo iyo maxaa koonfur galbeed ay xaq u leeyihiin oo kalaan xaq u leenahay garoomadayna maxaa la yidhahdaa suspended saari karta habayraatee ma jirto xayiraad saari karta xayiraad saari kartaa ma jirto sababto a waxaa waaye annaga dowlad goboleedaan nahay waxaan amar ku siinayaa oon farayaa dhammaan shirkadaha jaadka keena inay si xura u isticmaali karaan garoonka jowhar ammaankeedana iyo mas-uuliyaddeedana ay qaadayso dowlad goboleedka hirshabelle wasiir maamulkiina waa maamul curduna oo dhawaan la dhisay waxaad moodaa durbadiiba inaad iska hor imaanaysaan xukuumaddii dhexe ee federaaliga ahayd sooma habooneen marka hore inaad dowladda kala hadashaan ood la fariisataan ood arrimaha isla meel dhigtaan kahor intii aad u dhaqmi lahayd sidii ama maamuladii ka horreeyey qaarkood ama hogaamiye ku-xigeenadii dalka soo maray
aada umaadsan tahay dowladdiina waa dowlad cusub laakiin maamulka cusub naftirkiisa waxa waaye wuxuu xaq u leeyahay maamulada jiroo kaleeto waxay leeyihiin oo kale dowladdana inaan law inaanan la wada hadalin maahan dowladdii dhexe waan wada hadalnay waxaana nooga soo baxday dowladdii dhexe in dadka degan statka la yidhaahdo hirshabelle aysan u ogoleyn inay wax tallaabo ah oo dhanka horumarka ay qaadaan ay cuuryaaminayaan waa gartay marka maanta magaalada jowhar diyaarada kama soo degin diyaaradihi hijaadka marka waxay u baaqdeen baad leedahay warqadda ka soo baxday xafiiska duulista hawada ee soomaaliya si fiican hal diyaaradan kasoo degtay oo ahayd tii jowhar sida caadiga ugu jirto dadka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay isticmaali jireen inta badan tiina isla galabtaba cabdiwaaxid haddana warqad kala qor oo leeyahay wax diyaarada tutaliba ma ka degi karaan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdulle maxamed batalaale wuxuu u waramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan
dhinaca kale isla waryahayaga maxamed colaad xasan wuxuu la xiriiray agaasimaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee dowladda federaalk ee soomaaliya kabtan cabdiwaaxid cumar sheekh axmed si uu uga jawaabo eedeyntan loo soo jeediyey waxaa ka jira
waa tahay dhegeystayaal wareysigaasi goordhow ayaad maqli doontaan balse aan u weecanno ammaanka iyo dhismaha ciidanka soomaaliya ayaa galay marxalad cusub si ciidamada soomaaliya ay ammaanka ugala wareegaan kuwa amisom oo bishan ay toban sano oo ay soomaaliya joogeen ay u buuxsantay waxaa dardar ku socda qorshe isugu jira tababarid iyo isku dhaf ciidanka soomaaliya maraykanka ayaa dhowaan u diray soomaaliya ciidan ka duwan kuwii hore tababarna u siiyey ciidamada soomaaliya britain ayaa iyana sidaa oo kale u diraysa ciidan dalka soomaaliya haddaba ciidamada ay tababaraan ajnebiga yay ka amar qaataan wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa arrimahan waraysi kala yeeshay wasiirkii hore ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo dhowaan uun xilkaasi wareejiyey haddii saddexdaas kun ay yihiin ciidamadii isku dhafka loo sameynayo oo haddaba jooga meelo badan militarigiilan wuu joogaa puntland wuu joogaa maxaa la yidhahdaa jubbaland wuu joogaa somaliland meel walbuu joogaa haddii ciidamadii qaran kala kala fakaday qabiilka kala qaaday maamul goboleedyada ka shaqeeya ay yihiin wax la isku dhafayo waa ciidamo qaran oo oo markaas la rabo inay qayb ka noqdaan isku dhafkii guud inay noqdaan waa waa ciidamo qaran waa wax qalada maaha laakiin ciidan military ah oo maamul goboleed uu yeelan karaa ma jiro dastuurka ayayna kasoo horjeedaa arrinkaas waxaa kaleeto documentiga aad ka hadlaysana waan arkay waxaa kaloo iyadana qalada u baahan dowladda inay yacni taxadar zaa'ida ka samayso weliba markay aadayaan shirkan la iclaamiye ee ka dhacayo london waxaa muhiim ah iyadana in ciidamada soomaaliyeed ee qaran ee waddankan difaaci lahaa in la xadido oo la yidhaahdo intaasaa yeelanaysaan iyadana waa qalad waxay meelku meel ku dhac ku tahay madax banaanida waddanka soomaaliyeed waxay meel ku dhac ku tahay dastuurka waddanka u degsan taas waa midda aan yidhahdo waxaa kaleeto iyadana qaladaadka la sameynaya kamida in la yidhaahdo taliyaha ciidanka ee militariga gaashaandhiga ee loo magacaabaya qeybta qeybaha kala gedisan ee waddanka in la yidhaahdo waxaa lagala tashanayaa maamul goboleedyada iyaduna waa qalad sababtoo ah dastuurka ayaa wuxuu arrintaas siiyey dowladda dhexe ina inay maareyso inay maamusho dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad ka saaranta dalka dibaddiisa markaan fiirino arrimaha dibadda marka la fiiriyo taageerada soomaaliya waxaad moodaa in sanadihii u dambeeyey soo xoogeysanaysay maraykanka ciidamo tababara hore ugu diray mar dhowna wuxuu diray ciidamo caadiya tan iyo markii dagaalkii maraykanka iyo taageeryaashii maxamed faarax aydida ku galeen magaalada muqdisho oo dacadii caanka ahayd black hog down markii ugu horreysay ciidamo toosa direen ingiriiskuna wuu diraya ifafaalo noocee ayaad ka dareemaysaa taageerada maraykanka iyo dalalka lamidka ah anigu waxaan qabaa fikirkan ciidamada maraykanka ay kusoo dirayaan inuu yahay fikir fiican inuu yahay yani in yani qeyb ka tahay la dagaalanka aan la dagaalamayna al-shabaab inay qeyb ka tahay yacni khaladaad waa imaan karaayo markii hawsha ay bilaabato waxyaabaa waa soo bixi karaano yani de dad shacaba haddii ay dhib loo geysto ayagoo yani la dagaalamaya shabaab yani dhibaato waa abuureysaa laakiin waxaan qabaa haddii si taxadiran looga looga fikiro yacni intelligency ama sir dhab ahna la helo dagaalkaasna lagu wada al-shabaab in yacni aan u baahannahay maanta tallaabadaas ugu dambeyntii dalal badan oo soomaaliya jooga oo ku log leh ayaa waxa la leeyahay waxay caqabad ku noqon karaan horumarinta ammaanka soomaaliya iyo dhismaha ciidanka tusaale haddii loo soo qaato dalka imaaraadka carabta oo kale xero tababar buu ku leeyahay soomaaliya maraykanka iyo reer galbeedkuna gaar bay u tababarayaan marka ciidamada kala duwan ee wadamada kala duwan ay tababarayaan waxaa la leeyahay kama amar qaadanayaan madaxdii gaashaandhigga ee soomaaliya oo ciidamada hoos tagaan iyo kuwa mishaarka siiyay ka amar qaadanayaan adiguna horaad u xustay in daacadnimadii iyo wadaniyadii ay daciifayso mar haddaanu dowladdu bixinin mishaar maxaa la gudboon dowladda markaa si ciidamada ay u noqdaan ciidamo qaran oo amarkeeda qaata oo hawsha ay fulinayaan magaceeda ku fuliya
dowladda waxaa ka maqan oo weliba yacni dowladdii anigu aan qaybta ka ahaa xitaa ka qaldana waxaa kamid a in wax coordination aysan jirin in yacni oo ka dhexeeya yacni dadkaas ay tababareen sidaa sheegaysa imaaraadka waa sax xera bay ku leeyihiin meeshan tababar ay ku sameeyaan weliba yacni dadka ay tababarka u dhameeyeen oo askarta ah weliba si fiican yani loyaltigooda waxay weli ay ku dambaysaa inay yani awaamirta ka qaataan imaaraadka oo aysan yacni inkastay yihiin ciidamo soomaaliyeed ay yihiin haddana aysan u dhaga nugleyn maxaa la dhahaa taliska ciidanka inaysan u dhaga nugleyn ayaa muuqato taa isku dhacyo badan ayaa dhacay dhowr mar inta anigu wasiirka ahaa ciidamada nabadsugiday ayaga isku dhaceen ciidamada booliiskii ayaga isku dhaceen ciidamadan ga- ciidamadan gaarka ee ee howlgallada gaalka gaarka fuliya shabaab la dagaalama ee maraykanka yaro hoos yimaaday saldhigoodu baladoogla yahay kuwa iyagu dowladdu ma ka amar qaataan ciidamada danab marka uu taliyaha nabadsugidda u baahan yahay howlgal inuu sameeyo waa inuu weydiistaa dowladda maraykanka ayagaa tababaro waa inuu weydiistaa sababtana wax kale ma aha compoundka ay degan yihiin ayaaba ah airboortka airboortka meesha ay joogaanna waxaa ku tababaro maraykanka ku tababaro meeshaasay ku xaroodaan meeshaasuu tababarka uga socdaa marka kamana yani taliyahu markuu waco yani waa loo waa la siiyaa oo mar walba howlgal ugu baahan yahay eh, waa la siiyaa laakiin eh, dee waa inuu u maraa dad kale waa inuu u maraa oo isaga dee inta uu em, guutada ninka soomaaliyeed ee gaashaan haysta inta uu waca imaawata howlgalaan u baahanahay ma dhahaaye waa inuu u maraa dadkii ayaga tababaro maraykanka aha waa inuu la hadlaa yidhahda dadkaasaan u baahanahay aniga intaan ogaa saasay ahayd ilaa iyo haddana waa saas waa in laakiin laga madax banaanaadaa dhibka jirana waxa waaye eh, gaashaan dowladda soomaaliya mishaar ma siiso mishaarka waxaa bixiyo eh, sidaan kuu sheegay eh, ciidamada maraykanka dowladda maraykankaa bixiso de waa fahmi kartaa marka yani cidda ay awaamirta ka qaadanayaan inay noqoto dowladda maraykanka
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cumar maxamed wasiirkii hore ee amniga dowladda federaalga ee soomaaliya wuxuuna u waramayey waryahayga maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal goordhow waxaad dhegeysateen waraysi aynu la yeelanay maxamed cabdulle maxamed batalaale oo ah wasiirka duulista hawada ee maamulka hirshabelle kaasoo dowladda federaalga ahi gaar ahaan maamulka hawada soomaaliya ay eedeynayay waxaa dhinaca kale eedaasi haddaba ka jawaabaya kabtaan cabdiwaaxid cumar sheekh axmed oo isagoo ah agaasimaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada waraysigan oon gordhow idin aan doonayn inaan idiin ciyaarno hase yeeshee cillado farsamo awadeed ay noo suuragal weysay ayaan hadda idinsoo gudbinaynaa Ah, arrintaasi way jirtaa waraaqadase waxay ku timid n amarka dowladda n dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa joojisay amar waxay ku timid wasiirka gaadiidka iyo n ra-iisul wasaaraha waddanka in dadkii muqdisho keeni jiray qaadka oo u wareegsaday n inay ka dejiyaan jowhar n ayagoon sharci aan u haysan n fasaxna aan ka haysan eh, maamulka civil aviationka soomaaliya ay ka dejiyeen qaad magaalada jowhar n marka in aysan ka dejin karin wixii aan fasax ka haysan hay-adda duulista saadaasha hawada soomaaliya oo matasha federal governmentiga soomaaliya n waxaa loo ogol yahay inay wax ka dejiyaan keliya wixii fasax ka haysto federal governmentiga n khaasatan civil aviationka iyo maamulka jowhar labadaba bal haddii iyagu ay maamulkii jowhar yihiin eh, waxay ku doodayaan in maamul goboleedyadu ay badan yihiin oo jubbaland ay jirto s- eh, puntland ay jirto galmudug ay jirto eh, koonfur galbeed kuwa oo dhanna diyaaraduhu ay eh, ka degaan oo qaadka ay geeyaan eh, duulimaadyada kalena ay tagaan kuwa amar miyay ka haystaan eh, xafiiskaaga mise waxay la mid yihiin jowhar oo kale maya dhammaantood amar bay ka haystaan n hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya n sida aa la socoto sharci ahaan diyaaradii soo gasha hawada soomaaliya waa inay fasax ka haysato n wixii soo galana hadda fasax bay ka haystaan n hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dee ciddaan fasax u haysanna maba soo geli karto hawada soomaaliya marka n markay hawada soomaaliya anaga aan u ogolaano inay soo gasho ayay khaasatan waxay codsanaysaa marka meeshii n magaalada ay doonayso inay ku degto n haddii maamulka magaaladaas u ogolaado marka waxaan u fasaxnaa inay meeshaas ay ka degtaan oo ay hore kusii horey usii socdaan marka n diyaaradaha ka shaqeeya soomaaliya procedurekaas ayay maraan oo marka koowaad hawada loo ogolaadaa inay dowladda soomaaliya ay u ogoshahay inay soo gasho kadibna maamulka magaalada ay u socdaan haddii ay tahay mid ganacsi iyo haddii ay tahay mid booqasho oo xubno dowladeed ka socda iyo wixii lamid ah inay usii gudbi karaan magaaladaas marka ciddii aan labadaas shuruudo aan ka soo bixin si sharci darra ayay ku timid soomaaliya Eh, ogolaanshihii gobolka ay haystaan laakiin kii duulimaadka hawada dowladda federaalka hanay haysan saasaan u gartay waa sax laakiin hadalla kalaa sheegaya in arrintu aanay ahayn fasax iyo fasax la-aane dhaqaalo laysku haysto oo diyaaradihii muqdisho qaadka geyn jiray oo dhaqaalaha uu kasoo geli jiray dowladda federaalka ay aadayaan jowhar oo sidaa arrintu dhaqaalo ay tahay arrintaa maxaa ka jira n arrintaasi waa arrin macquul noqon karta laakiin maadaama aniga siyaasadda aanan ku jirin n amarka dowladda waa in la adeecaa n hay-adda u xil saaran markaas in amarka dowladda ay fulisana hadda waxay noqotay annaga annagana waxaan diyaar u nahay amarka dowladda inaan fulino si loogu wada dhaqmo laakiin madaxda iyo maamulka hirshabelle waxay ku doodayaan in sida gobolada kale ee soomaaliya ay xaq u leeyihiin inay maaragtay eh, dhaqaalahooda iyo horumarkooda ka shaqeeyaan oo aan cidna amarna xooga kusoo rogi karin oo iyaga u gaara ma moodaa doodoodu inay macno ku dhisan tahay Een, ah, wixii la xiriira een, ah, maamul goboleed gooniya shuruudaha ama codsiyada ay ka rabaan dowladda federaalka Een, ah, way eegi doontaa ah, ha- laakiin maadaama aniga aanan ahayn nin xubnihii sare ee dowladda siyaasadda hawshaasna aysan ahayn mid aniga ay i qusayso inaan taas kasii hadlo ma rabo haddaad dib kuugu yaro celiyo arrintan waxay ka timid diyaaradaha oo muqdisho ka degi jiray oo jowhar aaday maxay ku doorbideen halkaa oo ay kaga tageen garoonka muqdisho oo oo- oo sababay Een, wallahi ma garan karo Een, ah, magaciisii waxay noqon kartaa arrimo dhaqaale waxay noqon kartaa een, arrimo kale oo dadka ganacsatada ay si- si toos ah ula socdaan laakiin muqdisho ee doorkooda waa furan yahay wuxuuna u furan yahay ciddii doonaysa inay u imaato ganacsi ee, si gacmo furan ahna loogu soo dhaweynayo
kaasina waxa uu ahaa wasiirka hawada iyo duulista
waa tahay nurow eh, agaasimaha wuxuu ahaa kaasi eh, hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalka soomaaliya kabtan cabdiwaaxid cumar sheekh axmed wuxuuna u warameeyey waryahaga maxamed colaad xasan halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a markaana yurub dalka faransiiska waxaa maalinta birita ah ka dhici doonta doorashada madaxtinimada oo ay ku tartamayaan kow iyo toban musharax warbixinta ama warbaahinta caalamiga ah ayaa si weyn isha ugu haysa doorashadan haddaba waryaheena xuseen barre ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada faransiiska wuxuu ka wareystay khadar axmed xasan oo ku sugan magaalada baris oo la isu diyaarinayaa een, dadkuna een, maalmihii ugu dambeeyey een, madaxda koob iyo tobanka musharax ee u tartamaya een, xilka madaxweynaha u tartamaya dhammaantood dadka quluubtooda si u kasbadaan meelaha waaweyn ee faqaarayaashaabay dadka kula kulmayeen een, marka iminka wixii o dhan een, way joogsameen waxaa iminka la isu diyaarinaya un sida maalinta axadda een, loo codayn lahaa ee codka loo dhiiban lahaa musharaxiintuna waxay dad kala hadlayaan idaacadaha oo ay barnaamijyadooda iyo iyo ajendayaashooda ay uga sheekeynayaan dadka shacabka ah sidii ay u hanan lahaayeen oo u kala dheerayn lahaayeen saadaasha ama ra'yi ururinta la sameeyey maxaa ay sheegaysaa saadaasha ugu dambeysay la sameeyey waxay sheegaysaa een, koob iyo tobanka musharax een, saddexda musharax ee ugu horeeya ama labada musharax ee ugu horeeya haddaynu soo qaadano een, waxa weeye micron manuel micron oo ahaa wasiirkii maaliyadda een, xisbi een, madax banaan buu wataa een, wasiirkii maaliyadda ee xukuumadda francois holland buu ka tirsanaa een, markaa uu ka goostay markii isagoo oo dhaliilo fara badan xagga dowladda usoo jeedinayay oo ay ka mid tahay in ay een, waxyaabo fara badan oo dowladdan maanta jirta ee francois holland uu hogaami uu guddoomiye madaxweynaha u yahay een, ay ku guuldareysatay oo dadka markii hore ay u ballan qaaday oo aanay qaban sidaa awgeed baan u sameeyey buu leeyahay xisbi gaara oo naqshi la dhaho xisbigii xisbigiisii ilaa iminka een, aftida guud ee la qaadayo isagaa ugu horeeyaa laleeyahay een, marka waxaa ku xiga maaqin luben oo ah een, midigta een, midigta fog haysata xisbi la dhaho Front- een, front national oo iyaduna een, maalmihii ugu dambeeyey marba marka dambeysa uu kor usoo kacayay taageerayaasheeda iyo dadka een, taageersan ay kor usoo kacayeen ha ugu dambeysaba doraad een, weerarkii ka dhacay oo dhalinyaro fara badan iyo dad fara badan een, heshay taageero ku heshay een, weerarkii ugu dambeeyey maadaama iyadu ay kasoo horjeedo dadka ajaanibka ah iyo dadka muslimiinta ah oo xagjir een, fog ay tahay marka labadaasa ugu horeeya kaalinta saddexaad ee sida la saadaalinaya waxaa ku jira een, francois fillon oo isaguna fillon wuxuu ka mid ahaa een, een, xisbigii sarkozy ee p s een, sarkozyna een, wuxuu ka haystaa taageer uu ka haystaa sarkozy madaxweynihii hore ee dalka een, iyabaa kaalinta saddexaad ku wada jira melenchon een, oo do- oday la dhaho oo isaguna xisbi gooniya wata oo madax banaan oo isaguna ah bidixda fog oo runtii isagu ogol in dadka qaxoontiga lasoo dhaweeyo ogol in dadka sharciyada loo fududeeyo shan sano qofka hadduu joogo sharciga weyn oo kale la siiyo dadka qaxoontiga ah oo isaguna halka een, maaqin luben ay ka tahay midigta fog isagu bidixda fog uu ka yahay labadaasaa kaalinta saddexaadna ku wada jira een, laakiin way isbedeli kartaa natiijadu sida ay sheegayaan telefishinada iyo raadioyadu een, waxaana la ogaan doonaa un natiijada maalinta axadda ah ee haftidaa la qaado
khadar axmed xasan oo degan magaalada baris waxa uu waryaheena xuseen barre uu uga waramayey doorashooyinka faransiiska ee lagu wada biri inay ka dhacaan halkaasi waa tahay dhegeystayaasha markan waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london ka soo diyaariyey
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa xaaladda ay ku sugan yihiin boqol iyo siddeed iyo toban maxaabiis lagu eedeeyey burcadbadeednimo oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada mombay xabsigaas oo lagu magacaabo tolje jil barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaana axmed xiish ahna xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalidu ay ku leedahay magaalada new delhi si dhowna ula socda xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyaradaas lagu eedeynaya burcadbadeednimada kusoo dhowo barnaamijka marka hore axmed walaala ridwan waan ku dhowahay waana ku mahadsantin adiga iyo bahda v o a waayahay bal marka hore xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyaradan ayaan jeclaan lahaa inaad noo soo koobto walaal ridwan dhalinyaradan oo hadda tiradooda ay tahay sidaa dowra u sheegtay boqol iyo siddeed iyo toban lana soo xiray labada kun iyo kow iyo tobanka sanad muddo hadda lix sano ka badan ku xiran wadankan indiya xabsiga tolaja jail ee mumbai runtii xaaladooda hadda way fiican tahay waana caafimaad qabaan hadda waxa waaye tiradooda boqol iyo toban iyo siddeed markii lasoo xiraayay inkastoo ay ahaayeen boqol iyo labaatan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka damaadkiisii iyo horaantii labada kun iyo lix iyo tobanka nasiib daro laba wiil oo kamid a ayaa xanuuno t b ah u dhintay oo u geeriyooday xabsiga ku geeriyooday laakiin hadda tiradooda waa boqol iyo toban iyo sideed waana xaaladooda waa fiican yihiin waana barwaaqo qabaan waa gartay marka si dhow ma ula socotaan xaaladda ay ku nool yihiin iyo caafimaadkooda iyo waxa ay cunaan maadaama aad sheegtay in laba ka mid a ay xabsiga ku dhinteen
ridwan waa la soconaa safaaraddu dadaal badan bay ku bixisay waan booqanaa mar walba waan ugu tagnaa xabsiga saan xaaladooda caafimaad uga uga wareysano wax cuntada ay cunaan uga wareysano nolosha ay ku nool yihin uga wareysano runtii maaragtay waa ay caafimaad qabaan wax wax dhibaataa hadda jirta ma taagna laakiin waan dareemi kartaa dee dhalinyaro xabsi ku jira waddan shisheeye oo dalkoodii aan ahayn haddana xabsina ku jira mar walba hawsha iyo culeysku iyo dhibku waa iska badnaan karaa oo mataqaanaa niyad ahaan qofku markuusan niyada uusan xabsi ku jiro niyadana aysan fadhin xanuuno kaloo badan baa iska imaan kara oo ma ay qanacsano dad xabsi ku jira weeye laakiin wax hadda taagan oo dhib ah oo culeys ah oo jira ma jiro xaaladooda caafimaad boqol iyo toban iyo sideedooda waa mataqaana waa bad qabaan mararka qaarkood xabsiga ayaad booqataa ma la sheekaysataa waxyaabaha aad isweydaarsataan se maxaa ka mid ah mar kastoo aan booqano aan meesha ugu tagno aniga iyo qareynkooda waan ka wareysanaa kow xaaladooda caafimaad adeega ay helaan cuntada ay hadda ay dhibsanayaan xabsiga haddii ay wax dhibaato ah oo kale ay kala kulmaan ama dadka kula xiran ama askarta meesha joogta haddii marka calqalada ay noo sheegaan madax xabsigaan la fadhiisanaa calqaladahaasaa taagan baan ahnaa marka dambe aynu kusoo noqono calqaladahaas yaan aan arkin waa ku noqonaa haddana calqaladihii baan weydiinaa dhalinyaradu marka waxdan waa la xaliyey waxay u baahan yihiin baan u samaynaa haddii dadkooda ehladooda soo booqanayaan waa u fududeenaa waana loo ogolaado hadda qof walba ehelkiisa u taga waa loo geeyaa dhar bay u geeyaan waa laga warqabaa marka mar kastaa mar kastaa caqlada taagan baan ka wareysanaa xaaladooda maxkamadaanu qareynkooda uu wargeliyaa oo u sheegaa meeshai hadba marayso la socodsiiyaa intaasaan isweydaarsanaa badanaa markaan tagno waayahay haddaan bal dib u noqonno waxaan filayaa in afar kooxood ay yihiin oo afar howlgal oo kala duwan lagu soo qabtay waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda lagu eedeynayo maxaa ka mid a maadaama aad la socotid dacwadaha loo haysto waa saxtaa sheegtay afar koox weeye hadda tiradooda boqol iyo toban iyo sideed ah afartooda koox saan hore kugu sheegay labada kun iyo kow iyo tobanka horaanteedii bishii koowaad ilaa bishii abriil intuu dhexaysaa soo kala qabtay dambiyada lagu soo eedeynayo waxaa kamid ah burcadbeednimo isku day inay mataqaana isku day dil baa kamid a dambiyada lagu eedeeyey waxaa kaloo kamid ah inay soo weerareen marka dowladda india ay leedahay inay soo weerareen baa kamid ah waxaa kamid ah in lagu soo eedeeyey afduubasho oo madax furasho ah oo dad bay afduubteen baa la yidhi oo ay madax furasho ay weydiisteen iyo dambiye kaloo kala duwan baa lagu soo eedeeyey waayahay iyagu markaa ma qiranayaan dembiyada loo haysto
horta muddo waxaa socotay maxkamaddu oo muddo ilaa afar shan sano afar sana markay socotay oo ay dambiyadooda aysan iyaguna qaran waxaan waxba kama jiraan dhahayeen oo maxkamaddu intaa ku socotay kadib lawyerka qareenka ee faamilada qoysaskoodu qabsadeen oo safaaradda ay ka kaalmeynayso wixii fasilita u baahdaan oo muddo hawsha ku jiray wuxuu soo jeediyey inay sida ay hawshooda u fududaato oo hawshaani maanta intii dambiga dowladda kaga caddeynaysana way dheeraanaysaa wuu ku yidhi intii idinkuna laydinkaga caddeynaya inaydin dambi lahaynna way dheeraanaysaa marka si maadaama waddan shisheeye ka xiran tihiin aada dalkiina u tagtaan in laydin xukumo kadibna aad dalkiini xabsigiina ku qaadataan baa idinku- baa ii soo jeedinayaa wili kadibna way aqbaleen oo waxay sanadkii horaantii labada kun iyo lix iyo tobanka ay saxiixeen een, ah, dukumentigii ah, qarashada dembiga bay saxiixeen waxaana loo gudbiyey maxkamadii een, ah, een, kadibna eh, maaragtay hadda processkoodii baa socda waayahay Een, haddii aan su-aal kale ku weydiiyo eh, waxaan filayaa in isniinta qaarkood ay ay mar kale maxkamadda tegayaan Een, waxyaabaha ugu waaweyn ee ee maalinkaas dhici doona maxaa ka mid ah Een, eh, waxaa ka mid ah ewalan ridwan een, ah, maadaama dembigii dukumentigii qarashada uu qareenkoodii marka hore gudbiyey een, waxaa jirtay intii muddadaas udhexaysay waxaa waraysiya looga sameynaya markhaatiyaashii ama askartii markaa soo qabatay baa la waraysanayay waraysigaasi wuu dhammaaday hadda marka isniinta waxaa la filayaa in ay xaakimka hortiisa ay dembigii ay saxiix- qarashadii ay saxiixeen ay ka hor qirtaan oo xaakimka arko oo markaas wixii su-aalaha weydiiyo proceska maxkamadda ay maraan marka waxaa la rajaynaya koox ka mid a in isniinta la keeno koox kalena taara la keeno laba koox marka halkaas lagu waraysto baa la rajaynaya marka xabsiga loo wado een, waxaa la sheegaa in eh, ciidamo fara badan ay ay ay gaadhka ka hayaan in baabuur fara badan lagu qaado Eh, xataa waxaan maqlayay in ay ay maaragtay maamulka indiya ay ay lahaayeen dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabaa marka la kaxaynayo ee maxkamadda la geynayo Een, idinka ma raacdaan mise maxkamaddan baad kula kulantaan xaaladaha meesha jira oo aad dhegaysataan
Een, annagu een, eh, annaga iyo dad kaleo runtii een, shacab soomaaliyeed oo degan magaalada mumbai inta degan oo eh, way yimaadaan maxkamadda waana ogolaa in maxkamadda loo ogolaa dadka soomaalida ah si ay dacwadda ula dhegaystaan waa sax markii la keenaya maadaama tiradooda badan tahay halkii qof waxaa loo baahnanaya in laba askari lasoo raacsho marka askar badan baa markaa soo raacaysa dee tiradaas badan baa keenaysa marka tiro badan oo askar in loo baahdo oo tiro badan oo baabuura loo baahdo marka annagu maxkamadaanu markaa markii maxkamad maxkamadaanu ugu tagnaa arrintooda ku dhegaysanaa dee mataqaana wixii markaas goobjoog aan ka noqonaa sida hawshu ay u socoto waayahay goormaa marka la filayaa in ugu dambeyn xukunnadan ay soo gebagaboobaan Een, eh, wallaahi dee waxay ku xiran tahay horta arrintaasi maxkamadday ku xiran tahay waa hawl maxkamadda u taalla laakiin annaga eh, ka safaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan waxaanu codsanay in hawshaani lasoo dedejiyo sida u dhaqsiyaha badan lasoo dedejiyo inta in sa- sanadkan gudihiisa hawshaani ay ay soo dhammaato Eh, maaragtay baanu anagu codsanay oona runtii culeyskana saaraynaa laakiin waa hawl maxkamadda iyo u taalla Mm. waayahay een, dhinaca kale waxaa jiray wadahadallo u socday dowladda soomaaliya iyo dowladda indiya wadahadalladaas waxaan filayaa xooggoodu inay ku saabsan yihiin in dhallinyaradaas dib loogu celiyo soomaaliya ama xukunadooda halkaas ay ka dhacaan ama xabsiyo soomaaliya ku yaalla lagu hayo xaggey marayaan wadahadalladaas wallaahi waxaa jirtaa heshiis aanu eh, iswadaagsanayno oo dowladda soomaaliya iyo dowladda indiya ay ay iswadaagsan doonaan oo eh, runtii wadahadaladana waa socdaan waxaana rajaynaynaa in in sida ugu dhaqsiyaha badan een, een, mataqaana arrintaas uga shaqeyna sidii heshiiskaasi lagu saxiixan lahaa haddii heshiiskaas la saxiixo wuxuu dowladda soomaaliya u ogolaanaya in maxaabiista la xukumo ay ay xukunkooda ay dowladda soomaaliya la wareegi karto oo xukunkooda ay ku qaadan karaan dalka eh, dalka ay ku qaadan karaan Eh, maaragtay marka heshiiskaasna hawshiisa meel fiican bay maraysaa waxaana rajaynaynaa insha allah in safiirka safiiradda eh, safiir abyan eh, safiirad abyan ladane ay runtii dadaal culus ay ku bixisay ayna ku wadaa in mataqaana hawshaas Mm.
ay ay si- sida u dhaqsiya badan ay ay ay ku dhacdo si ay mataqaana xukunka hadduu dhaco aanu fursad ugu helna markaas in wiilashaasi ay xabsigooda ay ku qaataan dalkooda waa gartay marka rajo intee leeg ayaad ka qabtaan inay soomaaliya xabsigooda ku qaataan oo dib loogu celiyo soomaaliya
wallahi rajadeena annaga waa fiican tahay aad bay rajadeena u xoogan tahay Eh, mataqaana eh, waxaan rajaynaynaa insha allah in taas ilaahay noo aqbalo oo xukunkooda ay ay dalkooda ku qaataan waayahay een, dhinaca kale haddaan wax kaa weydiiyo een, waxaa muddo badan ayay xabsiga ku jireen dabcan boqol iyo siddeed iyo tobankan dhallinyarada ah Een, afka hindiga ma barteen cunnada hindida ma jecel yihiin Een, waxyaabahaasoo kale ma ka waraysataan oo ma ka warhaysaan
ah wallahi waa ka warhaynaa oo dee raggu eh, waa kala duwan yihiin Eh, qaar waxaa jira iska dhaaf afkindigii afkii lookalka ahaayo maharatiga oo mahara oo gobolka ijoal looga hadlo Mm.
sida af soomaaliga ugu hadlayaa jira oo aad u bartay ee dadka aad u dhexgalay Een, qaarkoodna waxaad moodaa weli inaysan mataqaana wax badan aysan ka fahmin wax badan ka baran oo mataqaana qaar cuntada aad bay uga heleen oo aad bay u jeclaadeen oo la qabsadeen qaar weli lama qabsanina way way ku wareersan yihiin marka waa isku rag maadaama rag bad- ka badan yihiin waa rag isku jir oo nooc walba leh ma garata waa gartay marka cunno soomaaliya ma cunaan aan filayaa cuntada hindida ay hadda cunaan cuntada hindida ee cunaana meesha cuntada hindida laga sameeyaa oo ay cunaan marka een, waa maarata nasiib daro cunta soomaali meeshan kama helaan
waa gartay n dhinaca kale ma helaan xiliyo ay ciyaaraan oo kale kubadda ama mararka qaarkood ay helaan fursado ay ku jimicsadaan maadaama ay xabsi ku jiraan
wa waa helaan oo xabsi weyn bay ku jiraan oo dhul baaxad le ku fadhiya marka n n maaragtay inay wax waa dabcan waa mataqaanaa activities waa jiri karaan oo mataqaanaa inkastoo iyagu ay di dad xukuman aysan ahayn oo qofka markuu xukuman yahay uusan xuquuq badan lahayn oo qofka markuu rumaan ku socda ay ka duwan tahay qofka xukuman oo waxyaalo badan markaa aysan fursado badan ugu helayn laakiin mataqaanaa entertainment kale way helaan waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay waadaan mudan ridwaan wada aad baad umahadsantiin intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaana axmed xiish ahna xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalidu ay ku leedahay magaalada new delhi ee dalkaasi indiya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka inoogu soo diyaariyey magaalada london halka aad kala socoteen waa v o a dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedin doontaa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida dumarow barkuma taal dad maxaadna geliseen ballanqaadku badanaa beentiinnu weynaa buuggiinna siraahna runtu baalla kuma taal markaa iyadana waxa soo gelaysa markaa islaantiiba soo gelaysa habar balaa abaa tidhi raggu inuu badraan yahay lagu baabay dumarkun hore waan u bowsaday arraweela beri bay nagu kiima lamiso iska baadha nagu tidhi beydgaabka heesow horta ha iska booqina cilmi waxa u barataan biladaha u sidataan ee u baratamaysaan dumar inaa ku burisaan sidoo kale waxaad maqli doontaan taariikh nololeedkii iyo suugaantii allaha u naxariistee abwaan xasan qowdhan oo toddobaadkan ku geeriyooday dalka swiden
ay midha ka muqdaan manku kaaga maqanyay anay midig
qaybta hore ee barnaamijkan caweyska washington iyo habeenkan caawa waxaynu ku maqli doonaa suugaanta dhallinyarada hadday tahay dhinaca jacaylka kaftanka iyo majaajilada waxaa marti noogu ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuuray maansooyin tiro badan balse qaar ka mida maansooyinkiisa uun aynu caawa barnaamijkan ku soo qaadan doonno waa kamaal shaacir oo ka mida ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada hargeysa waxaanu u waramay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye kamaal abiib axmed oo laguna aniso shaacir marka had iyo jeer kamaalow la yidhaahdo qofkaasi waa hal abuur ama wuxuu curiyaa suugaanta kala duwan ama badaha suugaanta qof walba waxaa laga yaaba inuu xasuusto jacayl marka la yidhaahdo kamaal waa suugaantana u curiya waana dhalinyar laasim waanu dhinacaaga soo istaagaa jacayl isaga maxaad ka tidhi
horta walaal barkada waad mahadsantahe ninka gabyaaba iyo jacaylka wax laga walaalo oo inta fara badan dee waxbuu ku cabira bimacnaa kii aan gabayeyn uu uga dhow yahay isagu oo wuxuu isagu wataa qalab ama wuxuu wataa tusaale ahaan oo kale dee aqoon ama hibo gaar uu ilahay subxana watacala u siiyey inuu kusoo gudbin karo isagu dareenkiisii marka horta waxaa la idhaha runtii dee gabayga iyo dee jacaylka waaba walaalo oo uu fara dhuudhuuban yahay inuu si fiican usoo gudbiyo laga yaabay mar haddaad tidhi gabayga iyo waa walaalo jacaylku inaad wax ka tidhaada guna maxaad ka tidhi maansadaera kooban waxaa la dhaha nuxur waxay soo baxday labada kun iyo shan iyo tobankii horaantiisii laakiin qisadu qisadu waxay soo baxday ama qisadu waxay ahayd labada kun iyo tobankii bay ahayd marka aduu dareen dee dareen jacayl buu ahaayo inkastoo berigaa dee dhallinyaraha walow haddana aan dhallinyaraha lakin berigaa dee waan ka siiraa intanoo runtii deetana waxaan ku cabiriyey dareen jacayl warka ku cabiriyey aduu qisada waynu soo koobi doonaayo sii kusii dheeraan mayne marka waxay ahayd inan aanu isgolaas ahayn bay ahayd labada kun iyo tobankii marka inantaa xidhiir jacayl baa naga dhexeeyey marka intii dambena waynu isweynay oo dee sidana addunyadu maanta casri umay haynoo waxa laga yaba telefonka de inaan caadiba loo helin marka aduguna intii waynu isweynay muddo kadib baanu haddana ayaan ayaan gabaygan dabeetana labadi kun shan iyo tobankii baan sameeyey oo nanantuu sameeyeen marka aan ku ammaanayo aduu waxba kusii dheeraan mayno marka iminka gabadhi waa hooyo soomaaliyeedoo waa mid waxa lagu waxa lagu qabaa mid ka mid wadamada yurub gabaygu marka wuxuu leeyahay nageeyow ayaamahan ma marin nuxuradaydii ma naqaynin suugaantii aan naadir ku ahaaye noloshuna lur bay leedahay iyo idil nusqaaneede haddaan nuurka loo shidin ilan ma laha naacawe nafci ma laha maansado haddaan nuxur ku duugnayn naftu waxay ku raysaa markaad naawi leedahay naqa waxaad ku raysaa markay neelaacunayaana nafaquu ku reeya hadduu naafe yahay ruuxe qofku naaxitaan male hadday nudubi haysaa jacaylnimu ku jiibsaday marba naxash la saaraa nabsidilaha boodhari inaba kama niqaashaa nusuustay ku taalaa qisada nebiyadeenniyo nacas baa la yaabay nin raginooga kaa furay naciimay adaan kaala baxay naaga oo aydila caashaqa nikaax baan lahaa lagu nagaadaaye asaaska noloshaan lahaa waa naruurada ee nashqadee aroos baan lahaa oo nalka ushadeen in indhaha ku saaraa ileen uuna darayaa nujuumtii adduunka tiyo nuurka aadmiga waxaa tahay naq lagu doogsado oo lagu nagaadaay niyaddayda adigaan ku qoray nacamna weeyaane mahigaan niqaamkii furtay oy dareertay naaslayda oo nuxuusta laga doogay uu hawray nabataadku karuurkii nimcoolayda oo sabigu nuugaya intaasaa naciimay adiga kugu naqtiimaay inannimo ninkugu guursada heli nasiib weyn inta dunida naag joogtabaad naadirkaa tahay nasabkaad ka dhalataan lahayn meel naqaafo ah hashan dhigta weydaa ilan way noqnoqotaaye waxa nacasa wiilkii ku hele een ku naasibin naafaha ciddii baadhay ee garaytay nayruusku waxay soo naqilayiin inaad nuural cayn tahay mana lihid xumaan iyo nusqaan nabaradoodii nasri eebbe mooye si kale oo naxnaxaya ma nayaayiraaya ducaankuugu nudaya intaad naga adduunyada ku tahay guriga kuu nuuriye nebigiina raaculee naaraha kaa jira buu odhanay waayo macaa ducaad u raacaysa marka waayo kamaalow inta badan dhallinyarta mar haddii la yahay suugaanna loo dhowaado kolley majaajilo iyo kaftan dhallinyarnimo waa la suugaamayn oo taa waa laga sugayaa qof dhallinyar ah iyada xaggaa ma isku wanaagsanta wallahi horta waxaa la dhahaa ninka halabuurka ee ama maansayahankii inta fara badan wuxuu wax ka sameeyaa waa bulshadiisa hadday kafta noqotiyo hadday dhaliil noqotiyo hadday canaan noqotiyo hadday talaba noqotaba wuxuu wax ka sameeya waa bulshadiisa marka iyada lafteeda way jirtaa haa kaftankaasoo waxaa jirta maanse la dhahda barkumataal barkumataal waxay ka sheekaynaysaa runtii xifaaltanka u dhexeeya ragga iyo dumarka markaynu xaggaa leenahay ragga iyo dumarka runtii waxaa ka jirta xaggaa ways yar colaadiyaan oo horta waxaa la dhahdaa ragga iyo dumarka keebaa faa'iido badan bimacnaa waxa laga yaabaa in mid walba markaa meel gooni ku faa'ido badnaada de haddii xaggii gurigii la yimaado cunto karintii de dumarkaa ku fiican dharmeydhida dumarkaa ku fiican carruur haynta haade oo isbarbardhigde noloshan kale xataa haddii la idhaana dee raggii baa ku fiicnaanay markaa marka haddaad ragga weydiisad ku taa dumarka bal ka warrama waxay markaa ku odhanayaan dumarka waxba ma qabtaan iyagu oo nolosha nolosha wax fara badan macnihii waxa weeye ragga qaar baa aragti noocaasa qaba dumarna qaarkood baa cakiskii qaba markaa maasadu maxay leedahay markaa maasadu waxay markaa waxaynu u qarqaadi doonaa bal islaam baa iyaduna soo gudbinaysa dhaliilii ragga odayna wuxuu soo gudbinay markaa maxay dhaliilii dumarku soo gudbinay markaa markaa iyadoo markaa war qaadaan wuxuu odhanayaa burji weeye maansadu iyo baas wax lala dhaco wuxun bay baraysaa ninka booli quutee runtu baadilka u tahay ma bilaabin waayadan bawdkiina kama rogin ma bayaamin arartii iyo baalasheedii meelaha burciidee laga baaqsan waaye aan ku bildhaamiyaayoon bulshada ugu baaqaa meel laga barriiqdo laga baaqsan waaye aan ku ballaadhiyaayoon sharcigii ka beera marna dhaqan basaasoo maanta baadiyooba beridiisu madhan tahay ku bareedeeyaan kusoo beedha leeyahay marna berisamaadkii iyadoo bus iyo oonala baaxadegayo ceelkiiyo baraagaha biyo lagu ogeyna maalkii bilowqaday oo hayaanka beeshii ka boqoshay qoobtii intuu baaxad sooraha oo badi dhallaankii hosiiska beegsaday markuu baaqigii hadhay boqorkeenni weynaa roob baaxad weyno danab iyo balaaye lagu aragba iyo hog ugu beega meeshii daadkoo butaaco dayaxuna ku soo baxay doogiyo baldhoolaha xarfaduna ku baaltaal oo baadku hawro xooluhu bariisteen batarkana habeenkii inta ay barbaarta u baxeen aroosoo biyadhiga jacaylkii kulley waa bad maansadu beej kale aan soo rogo bilistii haweenkay inkastood boggaagee igu qaaday boos adag anoon baylahdii iyo abaalkii ka boodayn haddaan baylahdiinni iyo xaqa kuu ballaysimo waa iga badbaadee ma boodhayn xaqiinnii oday buuniyaa yidhi dumarow barkuma taal bad maxaadna geliseen ballanqaadku badanaa beentiinnu weynaa buuggiinna sirahana runtu baalla kuma taal badanaa haliya raga intaad baylaha geliseen bohliyoga caashaqa intaad soo bilowdaan maxaad buurafuushaan maxaa wiilal baarree baydkooda aan gelin baradii ka saahiday bacadkiiyo kulaylaha u buseelay awga maxaa beledka qaar badan baqre iyo watayni sheekhu baab u soo dhigay badanaa dhakhaatiir intuu baadhay feedhaha boqolaalkiinin iyo bayoogtik soo qoray maxaa geesi boqol iyo booraan u jeexdeen boodhari kolay tahay maxaa laba isbarato isbaxnaanin jirayo baraaraha ku noolaa u rogteen bacadiyaal dacwada baruurtiiyo beerkiiyo la gowdalan waxay birinbiriqaysan marunbay bukootaa ruuxay bu'diisiiyo bowdadiisa jeexaan maxay bolol furayaan maxaa boorsa lacag iyo yurub baasabooryaal boqollaha rag lagu xidhay ruuxaad isbarataan lama biyo wacadoo bahalama cunsiiye ku baraarug waayaha markaa iyadan waxaa soo gelaysa markaa islaantii baa soo gelaysa habar balaa abaa tidhi raggu inuu badlaan yahay lagu baabay dumarkun hore waan u bowsaday arraweelo beri bay nagu kiimalamiso iska baadha nagu tidhi baydgaabka heesow horta ha iska booqina cilmi waxa u barataan biladaha u sidataan ee u baratamaysaan dumar inaa ku burisaan afka yaa ku barayo boga yaa ku saaro yaa ku soo barbaarsho boqor caana kaa dhigay idinkaa balaayiyo runtoo laga barriiqdiyo been nagu sasabaye idinkoon bar xoolaad baradiina lagu hayn maxaa beesa lacag iyo buunbuurinaan jirin bis noogu qabataan markaad baydna keentaan aanba keeri lagu hayn runta noogu baaqdaan bal maxaa bilkeediyo anaa boqol halaad iyo kumanaan baroor iyo anaa baasaboor iyo anaa b h d iyo shahaadooyin buuxiyo baraf noogu sheegtaan bilic dumarku weeyaan waa beerta aadmiga laga soo barbaarshee marna waa bustaanada laga beera geesiga haddaan nolosha lagu birin bilcaan lama arooseen jacayl looma booyan ogabay ma baadheen allow yo ilmo beebiya guri kaaga buuxo hooyadu boqoosha oo ayaamo badan iyo bila kaa maqdaata buuqa iyo qaylada kolla beer caddaadkii waxaan yaana bara iyo ma bakooradeeya biyi waa carruuray anfacoon bistaanoo laga dhigin beriiskii aabba waa bestay iyo ma baraysan karaye belerkiya suxuunti dherigii ma boobeen macnihii haddii hooyada kaga tagta ninka carruurtii dhibaatada uu la mudanayo qaarkood baan dulqaad ulahayn ayaan dulqaad ulahayn markaan ciyalka bakorday halka yaabaaba marka hooyo halkay ku beegan tahay meel sahlana ma sahlana bal waxaan kaagii dheeraa ciilka iyo baroortii jaarkii ma soo baxay ma raggaa barkumataal mise birista weeyaan bulshadaa middaa garan marka bulshada inuu dayno kala saari doonta insha allah macnihii iyagaas barbar dhigi doona aynu eegno dhinaca kale suugaanta kale ee kamaal uu curiyey maxaa ka mid ah runtii waxaa ka mid a markaynu ka sheekay inaan weli xaggaas aynu ku dhex jirna jacaylkii oo inta fara badan dee dadka webaan sheegi jirnay laakiin maanta waa anigaa sheegay waxaa ka mid a iyadana waxaa la dhaha ammaanta oo dee suugaanta marka la yidhaha suugaan iyo ammaan ma kala maarmaanba maansidan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha dawliil waxay ka sheekaynaysaa quruxda sidoo kale waxay soo bandhigaysaa waxyaalihii dumarka lagu ammaani jiray oo quruxda badnaa hadday noqoto doogii hadday noqoto xareedii hadday noqoto waa sifayntii markaa dumarka waktiga wixii loo dhinta eekeeya oo sidoo kale maanta dee weyba qiyo qiimo dhacdo dumarka waxa lagu ammaanaya fooqyada iyo baabuurta iyo waxaan tirijiyo waxaasa lagu ammaanaya waxaas marka ammaan maaha waxay markaa odhanaysaa dalku kala tigaatane jiricawlu doog iyo dixi geesbiciidliyo doomaar bislaatiyo xarfad iyo dareemada xooluhu dawaafaan adhiguna duleedka jira daaqsan magaalada carruuruhu dabaalaan mayayguna dul joogoo daafaha korkiisana heegadu daboosho maanshayi duhurkii daadkuna gelgelimaha sirdida iyo dareemada dacaljiifa kaymaha galalka iyo dooxada sacab lagu darsanayo laga doogay jiilaal inta ay ben iyo duud laaguhu durdurayaan biyuhuna duleedkii daba jiifa ceelkii waruhuna diliilado hareeraha dindimayaan dalagii la beeroo dibigii la meeraray dullihii iyo xamaantii dusha sare harqoodkii nugudii dalaysnayd lagu daabay marashada irfi aan dabcayn iyo manaaqida daloolana lagu duubay suunkii qalab aan dakaamayn markuu dooxo ciiddii shinnidiina lagu daro oo daabadkii waday inayaanay daalin heesaha u daaro lododoaxa joogtana darandoorrigoodana dani dani kuuma taallee dib yaho ka soo durug midabkaa ildoogsiga meelaha dalxiis kale sida loogu diirsado adigaa ka daranoo mid la daawadaa tahay dawliilka quruxdaay dalka oo ammaano dadka oo isdhinacyaal dirirtuna ka dheer tahay xumuhuna ka dadan yahay samuhuna u daalaacay marti aan la diidayn lagu beerin diihaal oo lagu daryeelo laga diiqadooni daayirtii habeenkuna doobiyo daayirtii habeenkuna doob iyo gashaantidu aqalkii dahaadhnaa iyo labadaryaalaha lagu dayri lool iyo dermad iyo sindadab iyo gabdhihii dufka lahaa marka daafta lagu xidho lagu hooyo deeqoo daa'us la moodo dumar laga tilmaansaday dunta haybadnimadiyo damiirkiiyo hoofnaantiyo gobonnimadu diirkiyo dusha ay ka muuqdaan kagayaana dirac yahay laga dhiibay duunyana kadin wada dareero intuu deerta wada dhalay maqashuna duleedkii daafaha u taallo nirguhuna durduradiyo isku daray afdhowbyada awrkuna ku doobiyo darantii ugbaadka iska diiday geedkii qowsaarku doorku doobiga u soo colo lagu daala naasaha marna la iska daba maro dambar iyo karuur iyo laga duuga caanaha midabka ildoogsiga meelaha dalxiiska sida looga diirsado adigaa ka daranoo mid la daawadaatay dawliilka quruxday cirka oo daruurtii duc ka tuuray caadkii dayixuna ku soo baxay heellada duleedkana laga daaray jiibtii sacab iyo tamaashaad waayeelku daawaday intuu diiday jiifkii midabka ildoogsiga meelaha dalxiis kale sida loogu diirsado adigaa ka daranoo mid la daawadaatay dawliilka quruxday meel aan dayaan iyo duufaan lahayn oo shimbiruhu dekeeyaan damal uu xidhkuna yahay qaar sii dusaayiyo kuwa soo degaayiyo kuwa cidhifu duuliyo kuwa daanshandaashood iska wada dawaafoo dacal jooga kaymaha gees kalena deeriyo dabataagta cawshiyo bicii doog dhex joogiyo shabeel diilimaadliyo baroodiga dawaafiyo garanuug daldhootiyo goodiriyo darmaanuhu dugsi keliya joogaan dermadoodu nabad tahay midabkaa ildoogsiga sida loogu diirsado adigaa ka daranoo mid la daawadaa tahay dawliilka quruxday gees kalena doolaal faraskii dalaysnaa inta heense deexliyo xakamaan dabcayniyo la dul saaray kooraha oo xalay dareemiyo mirta uu ku daaqiyo ku afriyey doomaar subaxna dalxiisiyo dagal gaaban lagu tegey marnayaanu daalin midabkaa ildoogsiga sida loogu diirsado meelaha dalxiis kale adigaa ka daranoo mid la daawadaa tahay dawliilka quruxday quruxdaada deeqaay erey dibinta laga yidhi ama qalinku daabacay ama gabaya lagu daray haddii ay ka doodaan daymada jallaaca dacalka ama qeexaan taariikhda dunidana inta buug diwaanliya dadku ay ku weriyaan dhegna ay da'weyn tahay odaydan cirhooliyo sheekooyin duugiyo duqay hore ma sheegayn dulmi baad tirsanaysaa darajooyinkaagiyo quruxdaada lagu duray haddaan lagu dembaabayn duulkeenna maahae nebi yuusuf doorkii qurux loogu dayqay madirkii fardowsa talabaad dakayntiyo heemaalka damalkaa muuqaalka dahabkaa madaa'uus fariistaa diintiyo xishoodkiyo dabcigiyo wanaagiyo hadal daacadnimadana mawadaad duruusiyo cashir duulu dhigaya markay dareemuuskiyo khayl iyo xijaab dadan dhacluhuna diriis yahay ma dadkii labnaanba rag dareen jacayliyo damac kama dhammaadee ninkii doonan karaye docda ay u gelaysow marna yaanay daaline ma daryeeli karaysaa dugsi daryeel maugu roon tahay dugsi iyo quraan dugsigi iyo qur-aanka iyo duur iyo idaajiyo darsi mau dhigaysa halkaasi kusoo dhamaatay maansadii dawliil waa hagaagintaas inaynu ku soo dhaafno ammaantii jacaylkii iyo suugaantii dhallinyarada aad bay u mahadsan yihiin barkhad kaariye iyo kamaal shaacir oo barnaamijka martida noogu ahaa allaha u naxariistee waxaa toddobaadkan dalka iswiidhan ku geeriyooday abwaan xasan qowdhan oo ahaa abwaan weyn oo qayb laxaadla ka soo qaatay fanka soomaalida wuxuu hal abuuray riwaayado tiro badan iyo boqolaal heesood oo ay badankooda qaadaan fanaaniin caana abwaan xasan qowdhan marsii horraysay ayuu waraysi dheer oo uu kaga hadlayo taariikh nololeedkiisa iyo suugaanta kala duwan ee uu hal abuuray wuxuu uga warramay barnaamijkan cawayska washington wariyahayaga magaalada hargeysa barkhad kaariye ayaa xilligaasi kula kulmay abwaanka magaalada hargeysa uu socdaal ku joogay waxaana waraysigoodii u dhacay sidan marka hore sanadii dhalashadaada goormeed halkeedsi ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo afartankii baa dhashay marka laga hadlayo barbaarintaadii dhallaannimo iyo waxbarashadii iyada bal in yaroo kooban sababta malcaamad dugsi baa gala anigu qur-aanka dabeed markiis iskuol la yidhaahdo ayaa laigeyey haa markaa dabeedna waan fiideo waxaan la shaqeeyey aabbahay u shaqeeya joologica ayaa nugula u shaqeeyey markaa shaqan galay sidii baan waktigaasi misadii baa shaqada bilowday waxaan bilaabay konton iyo labadii baan u malaynayna ha konton iyo labadii baan bilaabay markaa shaqadeed bilowday maxay ku had iyo jeer waxaa la yidhahdaa abwaanada iyo dadkeena fanku shaqa qof aan soo marin hudheelahi u tira yar yahay arrintaasi maxaa lagu sababeeya wallaahi niyahoda waa mid iska jirto oo dee anaaba ka mid oo obon baa ka mid oo maxamed ayax baa ka mid ahaa jabiia way badnaayeen dadku sida horena aynu kulanno aynu uga sheekaysanay waxaa igu maqaalaa sanadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii inay ahayd markii ugu horreysay ee aad suugaan curiso suugaan ku salaysan jacayl bay ahayd bal arrintaa nooga waran ose waa tii ugu horeysay fanka waan jeclaa halkii xaggaaba waan jeclaa fanka markaa maalintii dambaan anigu anoo shaqaynaya ayaan waxaa sameeyey heesta la yidhaahdo meeqaa nin mudan oo miiganaa intaa maamusheen maydaamiseen waxaa tahay mid baasoo lay soo maldahayoo anigana imudatee markaa waxaa qaadi jiray heesta qaada allah u naxariistay maxamed nuur gareeg waa heestii iigu horreysay taasi markay dhacdan arkay inaan wax samaynayo ayaa waxaan sameeyey riwaayad googoosa oo la yidhaahdo annagoo waala waagu noo beri iyad waxay ku saabsanayd horta dadka qofba wuxuu jecel iyo muu qaataa markasa waad ogtoo qof weliba wuxuu jecel yahay ayuu heesaa u qaataa ama riwaayadda u qaataa waa run laakiin adigu maxaad uga jeeda anigu markaa jacayl umaan ujeeday iyo waxoogaa yaroo kaloo iska wadaniya marka heesaa markaanu xaggaa tagnay heesaa la sameeya riwaayaddu soo qof weliba ama laba qof ma qaadaan waa la qaybsadaa heesaheeda waxaa qaatay maxamed saleebaan tube alla araxm oo riyadii xalay baan rumaysto raaxaan mudo riyaaqiilaad gurasho male midna waxaa qaaday axmed maxamed shimbir oo waxay ahayd adduunyada nin nooloo maxaa aragti ku laaban midna waxaa qaaday dalays cabdilaahi oo waxa weye heesto honni honni hadal maahayn biris wax arag maaha ama hiil ama hoyo mid makaa hela
dhagrada dhulkiisii maadba u dambeeye nin hagrada dhulkiisii maadba u dambeeye nin shisheeya hoos galay nin shisheeya hoos galay xagal uma banaanee harcad baanu joognahay hoyahay
axmed wagaro wuxuu qaaday miidaama dhegamo leh hadduu malag dhawaaqay magaysadii wadkeygii
haddii meel barwaaba oo ay midha ka muqdaan manku kaaga maqan yahay anay midigi sugaaray manku kaaga maqan yahay anay midigi sugaaray mahademitiisa miyirli kukyase mahademirtiisa miyirli kukyase mida medegamale hadu malagi dhawaaqe magasadeyagkeygi ida medegamale hakumalagi dhawaaqe
marka maxamed ayaxna wuxuu ahaa actor anigu actor baan ahaa maxamed jaamac joof baa isna nagu soo biilay oo nala galay marka dee dadkeenna uu ku yaraa waddanka marka riwaayaddaas ay imsadiiba riwaayaddaas ahay toddoba iyo lixdankii baa toddobiyo lixdankii baa ahayd waayahay sheekadeedu maxay ku fadhiday salka ku haysa sheed waxay ku fadhiday jacayl riwaayad wax kale ku jiray ninna waal ninna waani shalow baan ka dhacdo dhiiggii laygu subaybaa mooye lagu sukulaya shantii nabana noo qabo jacaylkuna ku shidan yahay ayaad igu shirbaystay maxaad sheekadii mid nacas intaad sirisi dumarkii ugu sheegtay shalay galay axmed cali cigaal axmed caliga
waayahay waxay gu maqaalaa siday waktiyaanu sheekaysanay aad iila wadaagtay inay ku xigtay yaallan waalin jacaylka riwaayad la odhan jiray maya waxaa lahayd wakaaladda biyaha ayaa lahayd waxaa yaallan waalin jacayl dadka yaallan waalin baan ujeeda markaa marka waa sameeyo waxaa ka agtar ahaa nin ku dhashay jarmalkoo la ohan jiray axmed sameere waxaa ku iyadana agtarad ka ahayd marwe maxamed heesaheedana waxaa ka mid ahaa inan boqordhaan lahay anugu inanta boqor boqor baa dhalay inanta ayay ku matalaysay marka waxa weeye waa iyo ashaqo busaare hays odhan barwaariyo barwaaqiyo ila waa badhaaree bogga iyo halbowlaha hadduu beerka kaa galo uu ku baaha xididada wadnahana bariisado kaa dhiga baquuqaa bidix midig ma egteen barbaraynu noqonlay igumaad bartiin baturiseen waxaad aragtaa baaqiyo hadba lababuleyntaan baaxaadiga iyo baga imaad tirahdeen bardaha iyo qur-aankiyo barakada rasuulkiyo bisinkan cuskanayaa haddaad booday yeelka heesahaasaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa hees la yidhaahdo iyadana bilan haddaanan qaldana waxaa ku xigtay ninna waal ninna waal waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina wuxuu u dambeeyay idaacaddeenii fiidnimo inta aan dib dambe hawada u kulmi doono waa v o a odan leh sidaa iyo nabadgelyo anigu horta waxaan u jeeday jacaylku ninna waal ninna waani laakiin dadku waxay u qaateen